أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixii labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol lixii afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe dowladaha xabashida itoobiya iyo masar ayaa hadallo adag isdhaafsaday kadib markii xabashida itoobiya ka hortimid howlgalka cusub ee midowda afrika ay sheegeen inay ku beddelayaan kufaarta admis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheeraha ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roon ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe ismaaciil salaad guuleed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
kataa'ib al akhbaariya ayaa barqanimadii maanta baahisay muuqaal lagu soo bandhigay weerarkii horraantii bishani ka dhacay xerada murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee dhacda duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe filimka ayaa lagu daawanayaa ciidanka mujaahidiinta oo xerajiiraya saldhigga murtadiinta kadibna la wareegaya xerada isdaarka ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii riddada ee weerarka lagu dilay kuwaasoo meydadkooda ay dhex yaalaan xerada gudaheeda
واطلب على صفوف الإباء قصيدة خطت بحبر المجمع السيالي يا أيها السادات في زمن العبوديات الأندال والأوغال
sidoo kale filimka alkataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigay mid ka mida maxaabiistii murtadiinta ee lagu qabtay weerarkaasi kaa oo ka soo muuqanaya isdaarka
العز للأجيال صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعت بلآل sidoo kale filimka ayaa lagu soo bandhigayaa khanaa'imkii mujaahidiintu ay ku soo furteen weerarkaasi oo isugu jiray gaadiid hub iyo rasaasii saanad ciidan
الطغاة زئيره قد فاق صولة ضيغ من ربآلي لولا قوانين الصواري الرحيم في الورى لم يبتني الأحرار صرح معالي لولا قوانين الصوارم لم تقم sagaalkii bishani safar kun afar boqol afartan iyo lix hijri ayay ahayd markii ciidanka mujaahidiintu ay weerar xasmina ku qaadeen xeradani oo dhowaan la soo dejiyey maleeshiyaadka ridada kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamadii kufaarta burundi ee xeradaasi ku sugnaa muddo sannado ah weerarkii ka dhacay xerada ilbaq ayaa lagu dilay ku dhowaad toddobiyo labaatan murtadiin ah halka lagu dhaawacay tirayntaa ka badan wuxuuna qayb ka ahaa weerarkaasi howlgallada mujaahidiinta ee ka dhanka ah saliibiyiinta iyo murtadiinta سيدين الكرام مقدما تيجان مادح والصعاد بلآلي هم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح والصعاد بلآلي تيجان مادح والصعاد بلآلي
mahadsanid ismaaciil dowladaha itoobiya iyo masar ayaa hadallo adag isdhaafsaday kadib markii xabashida itoobiya ay ka hortimid howlgalka cusub ee midowda afrika ay sheegeen inay ku bedelayaan kufaarta admis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ilyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi inoo haya jawaab celino kala duwan ayaa durbadiiba laga bixiyey warkii digniinta ahaa ee shalay galankii dambe ka soo yeeray dowladda xabashida itoobiya kaasoo ku wajahnaa xasaradaha siyaasadeed ee ka aloolsan geeska qaaradda afrika warbaahinada ay maalgeliyaan xukuumadaha adis ababa iyo qaahira ayaa siyaabo kala duwan waxa ay wax uga qorayeen loolanka cusub ee la filaya inuu gorradda geliyo geeska qaaradda wariyaal iyo baarayaal xabashi iyo masaari isugu jirta kana shaqeeya masaalixda abey axmed iyo cabdilfataax al siisi ayaa baraha bulshada waxa ay saacadihii koobnaa ee lasoo dhaafay ku faafinayeen qoraallo ay isugu jawaabayaan waxayna ugu horrayn kuwa masar ku eedeeyeen nidaamka xabashida ee fadhigiisu yahay magaalada adis ababa inuu qas iyo jahawareer amni ka wada bariga afrika islamarkaana uu doonayo inuu qabsado biyaha mandiqadda masar iyo soomaaliya ogolaanshiyo ugama baahna in ciidamo masaari ah ay qayb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika waxaa sidaas bartiisa ekis ku soo qoray khaalid maxamuud oo ah wariye si aad ah ugu dhow nidaamka dabadhilifka masar shabakadda ethoobiyan monitorin ayaa iyana qoraallo dhowr ah oo ay ku baahisay baraheeda kala duwan ee internetka waxay ku taageertay bayaankii wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ee goodiska ahaa waxayna masar ku eedeysay inay dab ku sii shidaysa xasaradda geeska afrika maxamed al caruus oo ah la taliyaha wasaaradda korontada iyo biyaha ee etoobiya ayaa isana waxa uu dhaleeceeyey waxa uu ugu yeeray qarayska xornimada ku dhisan xasilooni darrida ee ay masar ka wado geeska qaaradda afrika calooshood u shaqaystayaasha abey ee internetka ayaa weerar afka ah ku qaaday al siisi waxayna qoraalladooda ku muujinayeen in ciidamada xabashida itoobiya ee ku sugan soomaaliya ay ka shaqaynayaan difaaca amniga qowmiga ee itoobiya dhanka kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda riddada masar ayaa wakaaladda wararka ee royters waxa ay u sheegeen in labadii diyaaradood ee ay alqaahira u dirtay soomaaliya laba maalin ka hor ay saanado hub iyo rasaas ah ka dejiyeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho arrinkaas oo sida ay sheegeen qayb ka ah heshiiskii ay la galeen xukuumadda riddada ah ee muqdisho itoobiya marnaba suuragal uma ahan in indhaha ay ka daawato waxa ka socda geeska qaaradda afrika halka dhinacyada kale ay iyaguna tallaabooyin qaadayaan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya dowladda xabashida itoobiya ayaa ka walaacsan in duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya lagu soo biiriyo awood ciidan oo iyada aanan hoostegin waxaana xusid mudan in siddeed iyo tobankii sane ee ay kufaarta afrikaanta duulaanka ka wadeen dalkan muslimka ah ee soomaaliya ay itoobiyaanku hurmuud u ahaayeen soo duulayaasha lagalana tashan jiray howlgallada ashahadala diriirnimo ee ka socda waddanka ilaa iyo hadda waxaa gudcor ku jira howlgal cusub oo uu midowda afrika ansixiyey balse aanan wax aqbalaad ah ka helin dhanka qaramada midoobe maraykanka iyo yurub wuxuuse weli muran ka taagan yahay cidda hoggaaminaysa howlgalkaas iyo haddii la waayo fangarayntiisa halka uu ku dambayn doono masiirka xukuumadda looga arrimiyo gudaha filla soomaaliya mahadsanid ilyaas howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheerah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xaray qarax la beegsadeen guri maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nabad sugidda ay kaga sugan yihiin magaalada baydhabo waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxyadaas inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaas ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah waxaana ku burburay laba qorih oo ak afartan iyo toddoba ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose ee dhacdaha koonfurta dalka soomaaliya dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka namber konton oo hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ugu dambeyntii wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxaa maalinba maalinta ka dambeysa wilaayada islaamiga ee baay soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah oo ka soo baxaya safka murtadiinta kuwaasoo si heersare ah loogu soo dhoweynayo wilaayada islaamiga ee baay xuseen cabdulqaadir cabdulle oo da-diisu ay tahay soddon iyo sagaal sano jir waxa uu muddo siddeed sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta waxaana isagoo taa'ib ah uu soo gaaray degmada buulo fullaayo ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xuseen cabdulaahi axmed maxamed oo da-diisu ay tahay soddon iyo kow sano jir isagana waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxa loogu yeero booliska siddeed bilood ayuuna murtadiinta ka tirsanaa allaah fadligii isagoo toobadkeenna ayaa lagu soo bandhigay degmada buulo fullaay taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona arrimo badan ka hadlay
ciidamada daraawiish koonfur galbeed ayaa la shageeyay marka shaqaday saas ahayd siyaasina marka shaqadaas ahay isgariyahay marka hore buuro kaba ee karahay ee kadarsami markaan way la raayisha dana ee danada iyo macnaha fiiri xisaabtani saawalayaal nagdi adan isku kutabay milyan asalkeen ka dhaladi iyo seedi marka lagan ay ka samayna male xaaladaas jirta koonfur galbeed dhan masheer wala rooba ciidamadan daraawiish koonfur galbeed buuro ka burugaan wal masheer ee xuquuqa la roob maqaba maysi hayo wala waan laydi kaasa ma daraawiish dhan baba ini masheer laan in lan walbana saasa maana masheer masha Allah ana wali ingiriisi male alhamdulillah caafimaadka qabo wala ma hadla usoo male wallahi in ee lan walba horta danti si kase miilun wala baatay jira male lan wali ingiriisi male marka nooy basin laha intii miilada rafaadi dandaro isin dillahi masheer laan wal sin rafaadi laayti lankoysan amala siin shaqaysa fadi walaa meeba siin ala asku tabaa siin arfadeen anoo bay qorshaysan inaan yaalka in hamalada danahay in shaqaysada la musliman wala ninjiisina nabad gili bilaran muslimka oo hala anin intii iday i awlaaday arday aan tagay xuseen cabdulaahi axmed maxamed soddon iyo kow buuraka ciidanka booliska ka mid ahay siyeed bilood yaalka oo ay tashkiilayana sidiyaa ada shaydhaangniyey sidii kaseedi orotio wallaahi ana lay masgantay in orotio aan orotios kabaha masgantay kala talade si ifayd iyo si ku wanaagsan ilaahayn dhawaay hadda eed iyeed halay haddaa hundurmeedana hunduriyo ebadkeena hataa ma hundur haddana insha allah ilaahay garab shogala insha allah haddana may fadaa si iyo si ku wanaagsan aynka baagee inti meeliyo aska ka dheeradanoo askabahaan kabaage kii reedkay jiri kii hadda kooy dhacdayo meeliyeeda aska taban saasaan u jeeda maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee baay sargaal iyo askar taa'ibiinah ay ku soo bandhigtay degmada buulo fullaay iyo deegaanka iidhaale ee duleedka magaalada baydhabo kuwaasoo loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah waxaana hadda ay ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu